بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhagaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dowladda ridada turkiga oo shaacisay qodobada heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu xasan gurgurte ugu gacangeliyey khayraadka shidaalka ee ka buuxa badda iyo beriga soomaaliya maxaa ka jira in turkigu yeelanayo sagaashan boqolkiiba dakhliga ka soo xarooda shidaalka ciidamada dowladda xabashida etoobiya oo shaaciyey inay boqolaal askari ka dileen maleeshiyada jabhadda mucaaradka ah ee faano iyo saraakiil ciidan oo la sheegay in laga qabtay milatariga dadka isticmaala baraha bulshada oo si adag uga hadlay qodobada heshiiskii xaaraanta ahaa ee kooxda ridadu ku dhexal wareejisay khayraadka ummadda soomaaliyeed multaqo ballaaran oo lagu soo dhoweynayay futuuxaadka mujaahidiinta oo lagu qabtay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaad maqli doontaan kelimaad laga jeediyey kulankaasi midooda gaalada yurub oo shaaca ka qaaday go'aan ka dhana howlgalka isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijka igala qayb galaya walaalaha faysal xasan iyo nuur cali warsame aniguna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya dowladda ridada turkiga ayaa shaacisay qodobada heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu xasan gurguurte ugu gacangeliyey khayraadka shidaalka ee ka buuxa badda iyo beriga soomaaliya haddaba maxaa ka jira in turkigu yeelanayo sagaashan boqolkiiba dakhliga ka soo xarooda shidaalka waxaan soo dhoweynayaa walaalka faysal xasan oo soo indheendheeyey qodobada heshiiskaasi xaaraanta ah ee uu turkigu shaaciyey waxaana waraystay walaalkeen suheyb waa hagaag dhegaystayaal saacadihii lasoo dhaafay warbaahinada caalamiga ah kuwa maxalliga ah iyo sidoo kale baraha bulshada ay ku xidhiirto waxaa si aad ah ugu faafay dukumentiyo lagu soo bandhigay heshiiskii kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda turkiga ay kala saxiixdeen sanadkii ina dhaafay ee haddaba waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen faysal xasan cali faysal soo dhowow maxay yihiin dukumentiyadan waad mahadsan tahay suheyb sheekadan waxay u noqonaysaa bishii febraayo kii oo kooxda ridada soomaaliya iyo turkiga ay isku raaceen in turkiga la siiyo waxa loo yaqaano special economic zone ama aag dhaqaale oo gaar ah in turkiga wax laga siiyo sababtuna ay tahay in turkiga uu juhdi xoogan gelinayo ciidanka dowladda ridada taageero xoogan oo militarina uu siinayo kooxda ridada soomaaliya sidaas daraadeedna turkiga inuu badiil helo lagu khasbanaaday heshiiskaas oo kooxda ridada soomaaliya iyo iyo iyo turkiga ay isla qaateen kadibna waxaa markii ugu horreysay toddobadii bishii maarso kii la saxiixday heshiis dhex maray kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda turkiga heshiiskaas oo kooxda ridada soomaaliya uu ku matelayay ninka lagu magacaabo cabdirasaaq cumar maxamed oo xilligaas ahaa wasiirkii shidaalka ee soomaaliya ee dhanka dowladda turkigana waxaa matelaya wasiirka tamarta ninka lagu magacaabo albarsalaan bayrakhtaar waxaana dabcan heshiiskaas uu ahaa heshiis ku saabsan dokumentiga ee maanta la baahiyey ee aadka loo hadalhayo ee aad sheegtay dokumentigan waa dokumenti dhowr iyo toban safxa ka kooban ee islamarkaana quseeyo oo keliya qeybta batroolka ama heshiiska batroolka ee ay wada gaareen kooxda ridada soomaaliya iyo turkiga heshiisku sidaad ogtahay intan wuu ka guda ballaaran yahay khayraadka badda ku jira ee kalluunka heshiis ku saabsan waa uu jiray heshiis kale oo sidoo kale ku saabsan dekadda iyo eleboorka oo horey kooxda ridada soomaaliya iyo iyo turkiga ay u galeen ayaa jiray heshiisyo noocaas ayaa jira marka heshiiskan nuqulkan hadda la helay wuxuu quseeyaa oo keliya mowduuca ku saabsan heshiiskii ay wada gaareen turkiga iyo kooxda ridada soomaaliya ee ku saabsanaa shidaal baarista soomaaliya ee kooxda ridada soomaaliya dhankeeda heshiiskan ay saxiixday faahfaahintiisa waa ay ka qarisay ee dadkeeda Mhm.
iyo baarlamaankeeda iyo xitaa madaxda sare ee kooxda ridada soomaaliya waa ay ka ilaalisay marka ee, dukumentigan ee hadda soo ifbaxay aad ayaa loo sugaya marka xiisahan gaarka inuu yeesho arintaas ayaa keenaysa waa tahay faysal een, yaa baahiyey dukumentiyadan Ee, sidaan kuu sheegayba ee, dukumentigan dhanka kooxda ridada soomaaliya muusan ka iman balse wuxuu ka yimid dhanka ee, dowladda turkiga waxaa loo qeybiyey baarlamaanka turkiga oo su-aalo ka weydiinayay heshiiskan erdogan sidaas daraaddeed erdogan baarlamaankiisa iyo dadkiisa ma uusan ka qarin ee, heshiiskan ee, waa uu u qeybiyey baarlamaanka baarlamaanka markii uu u qeybiyeyna nuqul ka mid a ayaa soo ee, farabaxsaday ee markii la akhriyeyna shogan iyo ama kaagan ayaa baraha bulshada isqabsaday waa Ee, garta erdoganna dabcan wuxuu ee, hor keenay arrintan baarlamaankiisa isagoo ku faanaya guulaha waaweyn ee dalkiisa uu soo hoyey Mhm.
gaar ahaan taageerada uu ku bixinayo soomaaliya macnaha ay u leedahay dadka turkiga ayuu ka dhaadhicinaya baarlamaankiisa ayaa laleeyahay sidaas daraaddeed ayuu usoo bandhigay ama dowladda ridada soomaaliya oo ay ka qarisay dadkeeda baarlamaankana Mhm.
iyagoo aanan arag ayay iska ansixiyeen arrinta layaabka iyo fajicisada ku noqotay dadka soomaaliyeed ayaana ay ka mid ahayd Mhm. Een, waa tahay faysal waxay leeyihiin dadka qaarkood dowladdu wax lacag ah kuma darsan oo waa loo qodayaa wayna faa'iideysaa arrintaas ka hor Ee, dadka ee, kooxda ridada soomaaliya taageera iyo siyaasiyiinta ee dhanka xasan sheekh maxamuud ujan jeere ayaa isku dayay inay baadiyayaan dadka oo ay sii marin habaabiyaan iyagoo sheegaya in ee, arinta ee, dadku ay la fajaceen ay tahay arin saxa oo si kale un loo fahmay Mhm.
dadku waxa ay la yaabeen waxaa ka mid ah in qarashka iyo faa'iidada ka imaanaysa ee shidaalka soomaaliya laga qodayo sagaashan boqolkiiba ay qaadanayso dowladda turkiga kooxda ridada soomaaliyana ay qaadanayso shan boqolkiiba oo keliya waa garta shanta soo hartayna dalaal iyo dadka ee, xe- dhexdhexaadiyaasha ah ee ee u dhexeeya labada dhinac Mhm.
inay qaadan doonaan marka waxaa dadka la yaab ku noqotay in khayraadka ee, faa'iidada laga helay ee intaas la eg ee sagaashan boqolkiiba in uu qaato Mhm.
turkiga uu qaato shan boqolkiina kooxda ridada soomaaliya la siiyo weliba waxaa cajiiba baa laleeyahay in haddii betroolka ee la dhoofinayo ee turkiga uu dhoofinayo uu qiimo ee, qiimo yeesho in lacag ahaan loo siinayo kooxda ridada soomaaliya shan boqolkiiba haddiise uu suuq heli waayo waxaa leeyahay boqolkiiba shanta ay meesha ku leedahay betrool ahaan ay u qaadanaysaa waa tah dadka arrimaha dhaqaalaha falanqeeya waxay sheegayaan in soomaaliya oo lagu qiyaaso in uu ku jiro ee, wax lagu qiyaaso lix bilyan oo mitir cubic oo kayd ah in si fudud uu isaga qaatay ee turkiga waxaa sidoo kale la sheegaa in soomaaliya uu ku jiro ilaa ee, soddon bilyan oo fuusto oo hydrocarbonis ah oo badda hoosteeda ku jira weliba intaas oo idil marka waxaa laleeyahay in eh, turkiga uu si bilaash ah iminka ku qaadanayo weliba waxaa laleeyahay dadka qaar waxay ku doodayaan eh, faa'iide ayaan helena sheegaya waxay ku doodayaan in eh, shidaalkan sagaashan boqolkiiba marka ay qaadato shirkadda ee turkiga ee dowladda turkiga matalaysa intaasi macnaheeda ay tahay in dowladdan ay soo ceshanayso qarashkii kaga baxay qodista qodista kaga baxay laakiin qarashka iyada kaga baxay inta uu leegahayna lama oga waa tah heshiiskan laakiin waa la ogyahay muddada uu socon doono oo shan sano ayuu socon doonaa shan sano marka oo sanad weliba boqolkiiba sagaashan faa'iidadu ay shirkadan qaadanayso ma sanadka koowaad ayuu u dhamaan- ayuu u dhammaan doonaa qarashkii kaga baxay shaqada mise wuxuu u dhammaan doonaa ee, labada sano ee ugu horeysa mise saddexda sano ee ugu horeysa intaba lama oga ayaa laleeyahay waxyaabaha kale ee xusida badan waxaa ka mid ah howlgalkan inta uu socdo shidaalka baxayana ku xisaabtan kuma jiro aslan oo meeshaas ayuu kasoo baxaya oo isticmaalkiisa iyadoon dhinacna loo xisaabinaynin ayaa la isticmaali doonaa waa tah marka loo barbardhigo marka kooxda ridada soomaaliya heshiiskan ay gashay dowlado badan oo heshiis noocana galay ayaa jira waxaa ka mid a mosambique oo kale iyo senegal oo kale ayaa ka mid a oo kooxda ridada soomaaliya ay tusaale ka- tusaale ka dhigan karto laakiin eh, heshiiska hadduuba ahayn mid u dhexeeya laba dowladood oo madax bannaan ee uu yahay mid u dhexeeya addoon baahan oo warqad u saxiixaya sayidkiisa meesha ma jirto eh, madax bannaani iyo inaad eh, la tirsato dowladaha kale ee asaagaaga ah ee heshiisyada noocan oo kala galay waxyaabaha ee lala yaabay waxaa ka mid ah in heshiisyada noocan oo kale ah marka la galayo ee waxaa jira baa la yidhaahdaa waxaa loo yaqaano xuquuqda saxiixa oo heshiiska marka ee la kala qaadanayo oo keliya ayaaba lacag hordhaca laga doonayaa jihada ee loo saxiixayo ama shirkadda ha noqoto ama dowladda turkiga ha noqoto tusaale ahaan mosambique iyo senegal oo kale waxaa la yidhaahdaa lixdan ilaa toddobaatan boqolkiiba ayay qaateen xaqa saxiixa ee ay lahaayeen intaas ayay idbaaleeyaan marka ay heshiisyada noocan oo kale gelayeen laakiin dowladda ridada gebi ahaanba lama siin xaqaas ayaa la leeyahay oo dowladda turkiga waa laga reebay shabakadda warbixintan qortay ee dukumentiganna soo dusisay waxay tilmaamaysaa in qodobada ugu waaweyn ee laga dhaafay turkiga in uu bixiyo inay ka mid tahay qarashka bilowga loo yaqaano sida ee uu dhigayo heshiiskana dabcan ma jirto ayaa laleeyahay baahi ah in shirkadaha turkiga ay bixiyaan wax lacaga oo la xiriira saxiixa heshiiska waata waxa ay ku bedelatay ma waxay noqotay oo keliya in dadka saxiixay heshiiskan ee wadanka soomaaliya matalayay in ay calooshooda oo keliya u fikireen oo ay bixiyeen in ka badan inta iyagu helayaan marka laga yimaado boqolkiiba sagaashan inuu qaadanayo turkiga qodobada kale ee laga qilinayo maxaa ka mid ah qodobada kale ee dukumentiga ku xusan ee dadka ay ka qaylinayaan ee waxaa ka mid ah sidoo kale xaqa dhoofinta shidaalka yaa xaq u leh waata shirkadda oo keliya ayaa u leh ayuu ee, qoraalku sheegayaa shirkadda oo shidaalka soo saartay shirkadda shidaalka soo saaraysa ee dowladda turkiga matalaysa ayaa leh xaqa dhoofinta wadankay doonta ay u dhoofinaysaa wadankay doontana way ka joojinaysaa soomaaliyana go-aan kuma lahan arrintaas haddii ay tahay macmiil dibadda ah oo loo dhoofinayana dowladdan ayaa go-aan ka gaaraysa macmiil gudaha ah oo qaadanaya haddii uu jirana isla turkiga ayaa go-aan ka gaaraya ayaa go-aan ka gaaraya oo kooxda ridada soomaaliya arrintaas ogolaansho iyo diidmo midna kuma lahan waata arrinta kale ee qodobada ka mid ah ee buuqa dhaliya waxaa ka mid ah haddii uu khilaaf yimaado halkee lagu kala baxayaa dokumentiga waxaa ku qoran ee, waxaa lagu kala baxayaa maxkamadda istanbul oo qaadaysa dacwadda haddii khilaaf kooxda ridada soomaaliya iyo shirkadan uu soo kala dhex galo halkaas in lagu kala baxayo amniga iyo ilaalinta goobta shidaalka sidoo kale waxaa iskale ciidamada turkiga iyo shaqaalahooda mana jirto cid la socon karta dhaqdhaqaaqa goobaha laga soo saarayo shidaalka iyo tafaasiisha iyo macluumaadka ku saabsan waana midda loo leeyahay shaqadan la qabanayo inta ay la eg tahay qarashka ku baxaya lama oga lamana garanayo Waa iyaga oo keliya ayaa qoondaynaya shantan sano markii uu dhammaadanayo heshiiska waxaa lagu dari karaa saddex sano oo dheeraad ah ayaa lagu dari karaa ay leeyihin waxaa intaas kasii daran inuu turkiga heshiiska uu u wareejin karo dhinac saddexaad labada dhinacma dhinac saddexaad inuu soo gelin karo haddii isaga uu u baahdo kooxda ridada soomaaliyana aanan looga baahnayn ogolaansho iyo diidmo intaba oo turkiga uu kaashan karo cid waliba uu arko inuu qandaraaskan kala qayb qaadan karo haddii shirkadda turkiga ay u baahato in qandaraaskan ay wareejiso oo ay sii wadi weyso inay shirkad kale ku wareejin karto shirkadaas kale ay howsha sii wadan karto arrimahaas ayaa ka mid ah arrimaha eh, sida aadka ah ee farta loogu fiiqayay waa tahay faysal ugu dambeyntii howlahan shidaal baarista inuu ku guuleysto turkiga raje intee la eg ayaa laga qabaa Eh, kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda turkiga iyo waxa iyagu isugu sheekeeyeenba oo ay suuraysanayaan waxa ay suuraysanayaan Mhm.
dabcan waxaa la dhihi karaa eh, rajo aad u wanaagsan ay ka qabaan inay arrintan u suurta gasho Mhm.
laakiin rajada ugu xoogan ama ugu wanaagsan ama malaha ugu wanaagsan Mhm.
waxay qabeen wixii ka horeeyey inta aysan bilaaban xamladii mujaahidiintu ay qaadeen ee bishii shacbaan dabayaqadeedii soo bilaabatay ee ka hor saddexdii bilood ee lasoo dhaafay aad ay ay rajo u wanaagsan u qabeen Mhm.
laakiin saddexdii bilood ee ugu dambeeyey isbedelada ee meydaanka ka dhacayay ee amniga Mhm.
quseeyey ee waxay maanta caawa aan taaganahay ee saadaasha laga bixin kara ay tahay mid aad u hooseyso ama rajabeel lagu tilmaami karo Mhm.
dadka soomaaliyeed ee muslimka ah iyo mujaahidiinta haddii ay iskaashadaan Mhm.
howlgalladan militari ee soconayana allah uu barakeeyo ayna sii xoogeystaan Mhm.
allah idinkiis waxaa la oran karaa in badan oo ka mid ah ee damacyada turkiga ee soomaaliya waa ay burburi karaan Mhm.
midna ee, waa xaqiiqo oo suuragal ma ahan in ee, debinada iyo shirqoolada iyo mu'amaraadka cadowga uu maleegayo Mhm.
in ay hadal oo keliya iyo doodo siyaasadeed oo keliya Mhm.
lagu hor istaagi kara eh waxa ugu weyn ee lagu hor istaagi kara ama ba'sigooda laysaga horjeexin karo Mhm.
waa in gumaca baaruudda lagala hortago taasna mujaahidiintu waa ay sameeyeen oo maanta ee, weeraradii ceel cali axmed kasoo bilowday ee maanta taagan ee afaafka ee hore ee cadalle taagan Mhm.
waxaa la oran karaa qalqal xoogan ayay geliyeen dhulxeebeedkaas ee ballaaran Mhm.
ee rajada xoogan ay ka qabeen kooxda ridada soomaaliya haddii ay tahay saldhigyada ee turkiga loo diyaarinayay ee shabeellada dhexe laga diyaarinayay Mhm.
iyo haddii ay tahay damacyadii laga qabayay ee dekada hobyo iyo shidaalbaarista ee mudug iyo iyo iyo galgaduud iyo shabeellada dhexe laga damacsanaa halis xoogan ayay geliyeen dhanka shabeellada hoosena taqadumkii ugu dambeeyey mujaahidiintu ay sameeyeen Mhm.
sidoo kale halis xoogan ayuu geliyey marka waxaan isleeyahay haddii mujaahidiintu ay sii xoojiyaan weerarada militari ee xoogan iyo sidoo kale camaliyaadkan ee beegsanaya manaadiqda muhiimka ah waxaa la oran karaa allah idankiis ee heshiiskan kama soo gudbi doono safaxaadka lagu qoray iyo baraha internetka ee lagu faafiyey waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen faysal xasan cali oo inoo faahfaahinayay dukumentiyadan lasoo dusiyey ee muujinaya heshiiskii kooxda ridada soomaaliya ee dowladda ridada turkiga ugu gacangelisay kheyraadka dalkeenna iminkan aan dib idinkugu celiyo walaalkeen maahir maxamed iyo qaybaha kale ee faafareebka wararka صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمع waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsantahay maahir xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobadaynu kusoo qaadanayno waxaa ka mid ah ciidanka etoobiya oo shaaciyey inay boqolaal askari ka dileen maleeshiyaadka faano sida warbixintana lagu qoray websayteka calaamada mandiqada lagu magacaabo gojam oo ka tirsan ismaamulka amxaare ee dalka etoobiya waxaa ka soconaya dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada militariga etoobiya iyo kuwa faano ee kasoo horjeeda nidaamka abiy axmed halkaasoo maalmihii u dambeeyey laga soo sheegayey xasuuqyo ka dhanaha dadka aan hubaysnayn ciidamada nidaamiga ah ee dowladda salibiyadda xabashada etoobiya ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ah ee lagu magacaabo fano waxayna sheegeen inay dileen boqolaal askari oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxdaasi bayaan ka soo baxay ciidamada militariga abiy axmed ayaa lagu sheegay in weerar ka dhacay gudaha gojam ay ku dileen in ka badan saddex boqol oo askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ee faano warka ka soo baxay militariga etoobiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerar ciidamadoodu ka fuliyeen waqooyiga mandiqada shewa ay ku toogteen ilaa iyo afar sarkaal oo ka tirsanaa fano iyo konton dagaalyahano hubaysan waxay sidoo kale ciidanka etoobiya shaaciyeen inay gacanta ku dhigeen soddon xubnood oo dhaawacyo ah hub iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah khasaaraha uu taliska ciidanka militariga xabashada etoobiya shaaciyey inay u geysteen maleeshiyaadka jabhadda xoreynta dadka amxaarada ee fano ayaa yimid xili maalmihii lasoo dhaafay duqeymo culus oo laga soo sheegayay deegaano dhaca bariga gojam halka oo lagu laayay in ka badan boqollabaatan qof oo rayid ah duqeymaha oo lagu dilay in ka badan boqollabaatan qof oo amxaara ayay ciidamada etoobiyaanka si gaara uga fuliyeen deegaanka gedebe ee ka tirsanaa degmada enerje enewa ee bariga mandiqada gojam dhanka kale warar lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay saraakiil sarsare oo laga qabtay ciidamada militariga etoobiya ee duulaanka kaga jira ismaamulka amxaarada baraha taabacsan mucaaradka ayaa lagu faafiyey xogta ah in la qabtay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada militariga abiy axmed sarkaalka ciidan ee ay qabteen maleeshiyaadka fano ayaa magaciisa lagu sheegay janiya lagaze cali sarkaalkan ayay wararku sheegayaan in maleeshiyaadka kacdoonka kula jira militariga etoobiya ay kow iyo labaatankii bishan abriil ku qabteen magaalada kayt ee ku taala waqooyiga mandiqada shewa ee ismaamulka amxaarada sawiro lagu faafiyey barta lagu magacaabo xa ee horey loo oran jiray twitter ayaa muujinayay maleeshiyaad ka tirsan fallaagada fano oo gacanta ku haya sarkaalkan sare oo ka tirsan militariga xabashada etoobiya waxaa sidoo kale ilahan taabacsan mucaarad ka sheegeen in sidoo kale faano ay gacanta ku hayaan korneelo ka tirsan militariga tan iyo markii dowladda etoobiya ku dhawaaqday burburinta maleeshiyaadka liyo booliska ee ismaamulkaasi waxay mucaaradka hubaysanay ee maxaarada kordhiyeen weerarada ka dhanka ah dowladda maamulka abiy axmed ayaa ciidamo fara badan ku daabulay ismaamulkaasi si uu usoo afjaro fano balse maleeshiyaadkan oo taageero ka helaya dadka deegaanka ayaa dagaal adag la galay ciidanka militariga etoobiya kaasoo ilaa hadda ka soconaya deegaano badan oo ismaamulkaasi ka tirsan bal markana aynu jaleecno shabakada wararka somaali mimo midooda yurub oo shaaca ka qaaday go-aan ka dhadna howlgalka eyusom waa mid ka mid ah canaawiinta maanta lagu qoray websayteka somaali mimo waxayna warbixintu ku bilaabanaysaa sida tan midooda yurub ayaa ka digay halis weyn oo ku wajahan howlgalka eyusom ee soomaaliya kadib markii si cad u sheegay inuusan sii wadi karin maalgelinta keligii ah ee howlgalkan warbixin dhowaan ay daabaceen qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan e u oo ku sugan magaalada brasiles ee caasimadda dalka beljimka islamarkaana xarunta gaalada midooda yurub ay warbaahintu u sheegeen in beesha caalamka oo idil gaar ahaan wadamada khaliijka maraykanka shiinaha iyo quwadaha kale ee gobolka afrika ay tahay inay ka qayb noqdaan kharash bixinta howlgalka eyusum warbixinta ayaa lagu sheegay in e u uu muujinayo daal miisaaniyadeed oo sii kordhaya iyo dareen ah in mas-uuliyadda ciidamada afrikaanta ee duulaanka kusoo qaaday soomaaliya aysan ku ekaan karin gacanta yurub oo keliya waxa uu golaha midooda yurub ku baaqay in si cadaalad ah loo wadaago mas-uuliyadda dhaqaale iyo tan farsamo si howlgalgaaleedka eyusom uusan u burburin dhinaca kale warbixinta ayaa lagu sheegay in howlgalka eyusom uu hadda galay weji cusub isagoo si tartiib tartiib ah uga guuraya qaabkii hore ee ahaa wax loogu yeero nabad ilaalinta howlgalka ayaa hadda isku bedelay waxaay madaxda brasiles joogta ugu yeereen taageero farsamo tababaro hagid iyo horumarinta hay-adaha kooxda ridada iyadoo lagu sababeeyey taageero xumo dhaqaale maraykanka ayaa isaguna mar kale ku celiyey islamarkaana si cad u sheegay in wax qarash ah aanay ku bixin doonin howlgalka cusub ee isbahaysiga eyusom go-aanadan ayaa kusoo aadaya xili talaadadii shalay shir ka qabsoomay kambaale oo ah caasimadda dalka uganda ay isugu yimaadeen dalalka isbahaysiga eyusom ay shaaciyeen in howlgalku fashilmi doono haddii aan loo helin maalgelin dhammaystiran oo si buuxda laysugu halayn karo qormadii soomaali miimo ayaa intaasi noogu eg markan haddii aynu u weecno dhankaas iyo websaytka islaamiga ah ee reediyowga alfurqaan mid ka mid a canaawiintii maanta lagu qoray waxaa ka mid ahaa nusratul islaam waalmuslimiin oo toban askari ku dishay weerar ka dhacay burkina faso ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam waalmuslimiin ayaa doraad isniintii fulisay weerar qorshaysan oo lagula wareegay mid ka mid ah saldhigyada ciidamada burkina faso dagaalka ayaa ka dhacay bari ciidan oo ku taala laanavila oo ka tirsan gobolka diiduuqu weerarka ayaa sababay dhimashada toban askari oo ka tirsan ciidamada dalkaas waxaana mujaahidiinta u suurgashay inay iska horimaadkaasi kula wareegaan hub iyo gaadiid dagaal sida ay baahisay mu'asasada azallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam waalmuslimiin hubka lasoo bandhigay ee ay mujaahidiintu la wareegeen waxaa ka mid ahaa shan gaari oo nooca dagaalka ah laba iyo labaatan mooto oo nooca labalgooleyda ah qori hubiye ah saddex qori oo dhashiika ah laba iyo toban r b g ah saddex iyo toban dabajeex iyo lixdan qori oo a k afartan iyo toddoba ah waxay sidoo kale dagaalkaasi jamaacada nusratul islaam waalmuslimiin kula wareegeen diyaarado darooneys ah iyagoo goobta ku gubay saddex iyo toban gaari oo ay ku qalabaysnaayeen ciidamada dalkaas isla dalka burkina faso ciidamada mujaahidiinta ayaa laba maalin ka hor la wareegay saldhig militari oo ku yaala lanafila oo ka tirsan gobolka diduuqu waxaana halkaasi khasaari lagu gaarsay ciidamadii ku sugnaa xarunta la weeraray dhanka kale dalka maali ee cuduudda la leh burkina faso ayaa isna martigeliyey weerar kale oo ciidamada mujaahidiinta la egteen qaar ka mid ah ciidamada dalkaas howlgalkan ayaa ahaa weerar loo adeegsaday qarax kaasoo lagu gubay gaari ay wateen askarta dowladda maali ciidamadaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada dijini iyo karifuur oo ka wada tirsan gobolka kuulikuru warbixintii maanta lagu hardhay reediyoga alfurqaan ayaa intaasi noogu eg waa mahadsan tahay walaalka nuur cali warsame maxay ahayd hadaleynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan walaalka maahir adigoo aada u mahadsan baraha bulshada waxaa maanta si aad ah looga hadalhayey arrinta ku saabsan xaraashka kooxda riddada soomaaliya ay ku samaysay kheyraadka shidaalka soomaaliya arrintan ayaa kumanaan qof oo soomaali ah baraha bulshada uga warceliyey tallaabadan oo runtii bannaanka soo dhigaysay liidnaanta kooxda riddada n walaalka markii ay dowladda turkiga si rasmi ah u faafisay nuxurka heshiiska xaaraanta ah ayna caddaysay in boqolkiiba sagaashan ay qaadanayso shidaalka soomaaliya ayay dadka isticmaala baraha bulshada si aad ah uga warceliyeen iyagoo bannaanka soo dhigay khiyaanada heshiiskan ku jirta waxaana aragtiyadooda ka mid ahaa shaakir maxmed qof lagu magacaabo ayaa wuxuu leeyahay ninka madaxweynaha soomaaliya sheegta waa gun aad u liita bal eega sida uu u xaraashay hantidii ummadda soomaaliyeed ka wada dhexaysay xasan maxmuud culusow dalkama badbaadin oo dadkama badbaadin marka muxuu taariikh ah oo uu ka tegi doonaa yaab ayuu kusoo gebagabeeyey hadalkiis kaamil cawaale fiidow ayaa isna wuxuu yidhi wallaahi waa wax aad looga xumaado balse annugu gurguurta awalba waan ogeyn inuu dal xaraasho yahay insha allah waddanka rag lahjeclo ka haysa ayaa jooga oo waxaasi wax la mid ah aan qaadan doonin e s guul insha allah ayuu kusoo gebagabeeyey warkiisa dalxa xasan qof asaguna la baxay wuxuu leeyahay gaaladu waa ay kala axmaqsan yihiin xasan bahne oo kale ma jiro maxamed cabdiwahaab ayaa isna wuxuu leeyahay xasan waa macduur oo maskax ahaan aan taym ahayn ee intay goorigoor tahay soomaali ha tashato hana layska qabto qofkaas abuukar maxamed deerow ayaa isna wuxuu yidhi qofkii damiir leh waxaan ma qaadan karo ee dalka guud ahaan ha laga bannaanbaxo saan caqli ma aha waan hoognay haddaan saan ku jirnana ha la aamusnaado qolo kasta qoladeeda ha xaasido fahmaan macnin qof ay ugu qorneed wuxuu leeyahay xasan gurguurte waa shakhsi aan lahayn dadnimo iyo diin wuxuu shaqo ka dhigtay dhaca hantida ummadda soomaaliyeed waa toddobaatan sano jir daba dhilif ah bal lacagtaas uu boobayo maxay u taree waxa cimrigiisa uga dhiman waa wax aan ka badnayn shan iyo toban sano ilaan khaatumo ayuu joogaaye safyugaas ayaa waxay leedahay caqli xumada murtadiinta waxaa ka mid ah inay soomaalida ka qariyeen xumaanta ay sameeyeen balse madaxweynaha turkiga ayaaba ku faanay oo dadkiisa tusiyey xaraashka shidaalka soomaaliyeed laakiin dalkan rag difaaca ayuu leeyahay xubintii hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga waa naga intaas bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo wilaayada galgaduud multaqo ballaaran oo lagu soo dhoweynayay futuuxaadka iyo guulaha mujaahidiinta ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud multaqaha oo ay ka soo qayb galeen culimaa uddiin waxgarad ogaasyo iyo mas-uuliyiin uu hogaaminayey waaliga wilaayada islaamiga galgaduud iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud waxaa multaqaha diiradda lagu saarayey weeraradii waaweynaa ee ay mujaahidiintu muddooyinkii lasoo dhaafay ku beegsadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo ciidanka mujaahidiintu ku furteen deegaano iyo degmooyin cadowga shareecala dirirka ah uu ku sugnaa waxaa goobta laga jeediyey kelimaad kala duwan codka ugu horreeya ee aad dhegaysan doontaan waa ugaas cabdulaahi daahir axmed oo ah ugaaska beesha murursade oo goobta kelimadan ka jeediyey alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alle subxaanahu wa tacaala ayaan awalan wa aakhiran u mahad celinaa na makaniyey amnigan iyo wanaaggan iyo madarka khayrka qaba ilaahayna siiyaan u mahad celinaynaa runtii futuuxaadka iyo madarka ilaahay uu na siiyey isku waqti ayay naqdeen waqti kasta roobbaa da'aya meelo waxaa jira biyo looga baxay hadda waad ogsooneed waqti dhow abaaray ahayd xoolaha baaba'ayay haddana maanta waxaad aragtiin cowskii iyo roobkii iyo nicmada ilaahay ayaa meesha soo dhigay waqtiguna sidaasoo kale ayuu isku bedelayaa wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas dadku saasaa ayaamuhu ugu dhex wareegayaan ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilaah ilaahay baan mar walba u mahad celinaynaa sidaas maaragtay howsheenni dad muslimiina naga dhigay awalan marka hore ugu horeysay haddana wakhtigaana soo gaarsiiyey wakhtiga mucaasirka ahoo jihaadiga ahoo wanaagsan oo kitaabka ilaahay in loo jihaado ummadda ilaahay uu kusoo hanuuniyey waxaa kaloo halkan mahad uga diraa iyo hambalyo iyo bogaadin iyo salaan iyo duco intaba aan u diraaho aan runtii kal iyo laab ka soo go'day mujaahidiinta huquurta ku jirta ee la dagaalamaya nimankaas cadowga ahoo qowlaysatada ah oo qandaraas qaatayaasha oo gaalada soo riixayso oo arrintaas loosoo dirsaday oo loosoo wakiishay nimanka ka hortegay gobollada dhexe markay yimaadeen mudug galgaduud shabeellada dhexe iyo hiiraan ayaa laysku yiraa gobollada dhexe gobollada dhexe duulaan ay ku soo qaateen intay soo qabsadeen waa ogeedeen dhibka ay dadka u geysteen waad ogsooneedeen runtii dagaaladii ugu qaraaraay waxay kala kulmeen wilaayada galgaduud waxay kala kulmeen wilaayada mudug sida caad oo kale nimankaas si maaragtay wadajir ah oo bulshada degan iyo ciidamada mujaahidiinta intaba way ka qayb galeen dagaaladaas ilaahay baa ku mahadsan alle subxaana wa tacaala ayaa guushu gacantiisa ku jirtaa ilaahay baa na siiyey alxamdulilah waana u mahad celinaynaa insha allahu tacaala waxaad ogsoontihiin dagaalkaas asalkiisii markii la soo qaadayo xasan gurguurtaa soo bilaabay qandaraaska asagaa soo qaaday kuwii ugu dambeeya waa kuwa hadda ayagoo kabala'aana ka cararay aadyabaal jabkii ugu horreeyey nimankan murtadiinta oo soo duulay oo ninkaasu watay waxay ku jabeen iclaamkay ku jabeen awalan marka ugu horraysa meesha dagaal ka dhaco iclaamka mujaahidiinta alkataa'ib idaacatu andalus iyo wixii oo dhan waxa waye itusoo itaabsi sidii shiikhuu u sheegay ala soo bandhigay waxyaabihii beenbeen tahayoo dadka loo buunbuuninayay meeshaasay ku baabi'een war kasta runaa ka daba timid beenay waxaa la yidhi intaad joogaya la yidhi inteed jiree been waxay tiri intii run iga daba timaadaan anugu aan luga leeyahay haddii run iga daba timaad bis waa gubana waa ii dhamaatay marka been kasta oo ay sheegeen rumaa laga daba keenay halkaas waa ku jabeen waxay ku jabeen oo kale aad ogsoon tihiin caskariyanna way ku jabeen inta meelood xamlooyinka ay ku jabeen oo layskaga hor yimid oo nimankaas ayagana muhiim u ahayd oo duulaankoodii ay soo abaabuleen oo sida cows weyne iyo caad iyo waa xamlooyin oo fayska koobaad fayska labaad saasay ahaayeen way ku jabeen qaybtii saddexaadna waa tan hadda meesha aad yabaal intaba ilaah ayaa ku jabiyey waxaan rabnaa dadaa meeshaas ku jira ilmaha la dhalay oo lagu soo dadaalay oo dugsi la geeyey oo wax laga soo qabtay dadka derbi lagama soo aruurine cido guryahooday ka soo baxeenoo waaliday leeyihiin waadna aragteenoo hadda dhibaatada ku haysa meesha waad aragteen way iska ooyayaanoo meeshaasaa la keenay dadkii dhalana way fiirsanayaan xasan iyo nimankiisa kooxda ahoo murtadiintaahuna ka nixi maayaan dabkay ku shubayaan qandaraaskoodaa ku xihan inay dadkaan la laayo waxaan baaq u diraynaa marka dadkii waalidka ahayoo dadkaas dhalay hadda way kala furfuran yihiinoo meel iskuma sheegaan inay ka faa'iidaystaan fursadaas ayaan u faraynaa hadda inta taliya u martid taliya hebelow wiilkaasaan rabaa dhihi mayside ka faa'iidayso intuu faniinka ku jiraa qabaa meel geyso ee xerayso ama asagoo taa'iba keen saasaa kuu khayroon waana fursad qaaliya oo ilmaha ku jiroo meeshaas lagu miran habaawshay looga faa'iidaysa karee dadkii dhalay iyo dadka wax u ahow ama qabiil ahaan ahaada ama qoys noqdee ka faa'iidaysta fursaddaas oo dadka kala baxa ilmaha meesha saasaan baaq dheer aan ugu jeedinaynaa mujaahidiintana waxaan leeyahay ilaahay ha idin sugo sugnaasho kay qabta alla haidi siiyo cadowgiinana alla haydii jabsho mar dhe mar badan ayaan idaacada ka hadalno aan ugu ducaynay in ilaahay ayagana cowl duda ka dhigo adinkana libaax qaqabana aan ilaahay ka dhigo waxay sitaanoo salbiya laga furto hubka gaadiidka rasaasta raashinka ilaahayo rabbiyo laga qaad saas ilaahu adaa ilaahay awooddaas iskale intaasaan ilaahay uga baryaynaa dhallinyarada waxaan ugu baaqaa jihaadka ha la qoro taariikhaa qormaysay jihaadka ha la galo yaan leesmartiyeynoo kitaabka ilaah yaa marti laga naqani jihaadka ha la galo mucaskaraadka ha la buuxiyo cadowgana ha lala xisaabtamo ninka islahow dad kalaa gela hadda gal oo shaqada ka qayb qaado nimaan shaqada ku jirinu weligiis wax ka dhedhemi maa waxna arki ma wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu waxaa sidoo kale multaqaha kelimadan ka jeediyey ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah ugaaska beesha maxamuud hiraab bismi illah alxamdu lilah ikhyaar badanaa hortay ka hadashay caqliyan iyo cilmiyanba uga hadashay insha allahu waxaan u duceyhaynaa marka koowaad dadka mujaahidiinta ah ee dagaalada maaragta jihaadka maanta wada inta dhaawacana allaha caafiyo intii caafimaad qabtana ilaahay ha sugo allahna u siyaadayaan leenahay gaalada iyada ah iyo dadka kumabda ah oo la socdane waxaan leenahay masiibo ilaahay xagga ka timid allaha idinku dhufto ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna hanaga kiin qabtaan leenahay si fudud gacmaha mujaahidiinta waxa aad watiin allah ku wareejiyo dadka dalka soomaaliyana dhammaan ilaahay subxaanahu wa tacaala hay raayada tawxiidka in laga taagay ilaahay hanoo aqbalo intaas kadib waa soo dhoweyhaynaa jihaadka waana garab taagannahay mujaahidiinta ragga dagaalamahaya naf iyo maalaan la garab taagannahay insha allahu biidnillahi alkariim waxaan leenahay ha ka daalanina ee wada qof kasta oo maaragta maanta iimaan leh oo soomaaliya meel dheer iyo meel dhow meelay joogta weydin garab taagantaha insha allahu biidnillahi alkariim intaas kadib waxaan u sii socdaa dadka haddii alla kuron yaha la soo qalday maalin walba haddii alla kuron yaha goobaha la isku gara looga tegaayo waxaan leenahay dadaa dhalay waalideena oo ay la dhasheen oo maaragta nabadoonno ay leeyihiin laakiin aysan tale ka yeelayn marka hore wuxuu yidhi ninkii ahaa wiwaal inuu yidhi markii haddii alla kuri tabar joogtana talaan jirin wixii tegey maanta waa tageen inta maanta nool waxaan leeyahay ka jooga dabka aad ku socotaan si guud soomaaliya oo dhan aan u sheegaa marka hore intaas waxaan leeyahay maanta dabka jira ha laga joogo cadowga aada la socotaan ha laga helo qof kasta oo maanta nool waxaa la yidhi inta nafu joogto la tacaalna waa jiraa qof kasta oo maanta nool fursaday haysataa ha ka baxdo waxaan dan ugu jirin oo aakhire iyo adduun midna aan dan ugu jirin ha u soo laabatay ilaahay kitaabkiisa maxaa adiga aakhire aad ku badbaaday adduunkiisa aad ku badbaaday ha tiraahdo cid walba haba waxay adduunyada la joogtay aakhirana haddii alla kuron yahay camalkeeda lasoo hordhigi doonaa waad arkaysiin dadka haddii alla kuron yahay goobaha looga dareeray maantana waxay ku leedeen aan sheegi karin dadka soomaaliyeed maanta waxaan kula dardaarmaa qof walba haba meesha ay joogto inay ilaahay kitaabkiisa u dhowaato ayadu inay nafteeda ilaashato aakhirey adduun waxay ku badbaadi lahayd sidaasaan hadalkayga kusoo koobaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa multaqaha kelimadan ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا لنا allihiina abuuray naga dhigay muslimiin wakhtigan qaaliga ee qiimada badanna soo gaarsiiyey waqtul jihaad ah waqtii dadka muslimiinta ah halgin ay ugu jiraan diintooda inay ku dhaqmaan ilaahay subxaana wa tacaala ay raalligeliyaan ilaahay baa ugu mahadcelinaynaa nicmooyinka aad iyo aad u fara badan ee bacdallaahi dhammaan xuduurka ama mujtamacga meeshaan iskugu yimid multaqahan runtii soo dhoweyntii iyo tarxiibka u ah khayraadka iyo futuuxaadka iyo bashaa'irka wilaayaadka islaamiga qaar ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala u fududeeyey mujaahidiinta ilaahay loogu shukrinaayo loogu mahadcelinaayo waa mahadsan yihiin ummaddaas isdhegaysanayso iswacyigelinayso saaad og tihiin belihii lasoo dhaafay waxaa dhacay waxa ilaahay loogu shukriyo waxaa dhacay futuuxaad badan waxaa dhacay wax badan oo dadka muslimiinta ay ku farxaan waxaa dhacay ballanqaadka ilaahay subxaana wa tacaala oo muslimiinta ilaahay toos u tusay ay arkeen bacda markii ay soo mareen laba sano iyo dheeri runtii weeraro iyo xamalaad codowga ay wadeen in maanta ilaahay ballanqaadkiisa subxaana wa tacaala uu soo baxo oo waa ilaahay ballanqaadkiisa waaya laa yukhlifu llahu wacdah ilaahayna ballanqaadkiisii waa fuliyaa arrintaasa marka runtii socotay waxaana ugu dambeeyey waaqacadii ama qhaswadii mubaarakada ahayd aadan yabaal ay iska fara saareen mujaahidiinta oo ilaahay kelimadiisa inay kor naqto u dagaalamayo iyo nimankii gaalada soo dirsatay oo wakalada gaalada ahaay nimankii weliba ugu waaweynaa oo maaragtay u qaabilsanaa xagga dagaalka ayaa isfara saaray qadiyadaas marka waxay ahayd maalin aad iyo aad u weyn ay ahayd maalintaasi in codowga ilaahay degmada aadan yabaal oo muddo badan ciidan iyo hub ku soo ururinayay in maalintaas ilaahay subxaana wa tacaala hasiimada dhabarka u saaro ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigo maaragtay mid cararo iyo mid la dilo iyo mid maaragtay gacanta lagu dhigo iyo mid lumo ilaahay ka dhigay maalintaas waxay ahayd wilaayaadka islaamiga ah iyo ummadda muslimiinta dal iyo dibad meel ay joogaan farxad weyn ayay u ahayd annaga marka ka wilaaye ahaan se odayaasha ay ka hadleen waxaan soo dhawaynaynaa camaliyaadka tirada badnaay iyo ghazawaadka tirada badnaa wilaayada islaamiga shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo shabeellada hoose iyo banaadir belihii iyo maalimihii lasoo dhaafay ilaahay uu ku xaqiijiyey mujaahidiinta gacmahooda oo owlida ilaahay ah junuudda ilaahay ah arrintaasa aad iyo aad ugu faraxsannahay u soo dhawaynaynaa runtii ka wilaaye ahaan annaga guldhig maaragtay iyo waxaan u ahayn dadaaladaasi socday qabaa'ilka dhulkan dego iyo mujtamackiisi guud waxay u ahaayeen kuwa u taagan hooshaasi ku jiray ay ahaayeen haddana waa taagan yihiin ilaahay baana subxaana wa tacaala ugu shukrinaynaa bacdallaahina raggii shaqadaasi la mubaasharay oo maydaaniga taagnaa codowga si toosa ula xisaabtamayey oo dhiigooda bixiyey dhididkooda baxay oo taladooda iyo tusaaladooda iyo maaragtay uu bixiyey raggaas baa leenahay waa idiin salaamaynaa hadday yihiin culummada hadday yihiin odayaashii ugaasada hadday yihiin dhallinyarada hadday yihiin gabdhaha muslimaadka ah annagoo kuwadno salaantaas bilaaran a idiin salaamaynaa jazaakum allahu khayran a idin leenahay jihaadkiin idaayadii ha idinka aqbalo maaragtay kii shahiiday shahaadadiisa allaha ka aqbalo anta dhaawacan ilaahay dhaawacgooda ha u fududeeyo ha bogsiyo anta joogto oo maaragtay alxamdulilah maanta taagan hubkooda garwaxsan waxaan leenahay insha allahu tacaala garabkiinga taagannahay waa idin ducaynaynaa mujtamacga walaayada islaamiga galgaduud rijaalan wa nisaa'an ilaahay subxaana wa tacaala ha idin xifdiyo waxaan idin dardaarmaynaa wixii aan isku ogeyn ballanta noo ahaa diintaasi ilaahay inaan u taagnaano inaan qof walba anta markaas oboodeeda ay tahay tabarteeda ay tahay duco hadday tahay maal hadday tahay hadday tahay niyada iyo maaragta in laga jihaado hadday tahay wax walba ay heli karto anfac ah in jihaadka aan gelino insha allahu tacaala dagaalka socdo ikhwaanii horta qof walba waajibu ku yahay qof walba laga rabaa insha allahu tacaala jihaadka socdo dhallinyarada ha ku soo biirto ha lisoo diiwaangeliyo in sha allahu tacaala dadku waa taqaanaan da- dadkii jihaadaya ummadan waaya dhallinyarada gaar ahaan waxaan leeyahay insha allahu tacaala kasoo qayb qaata wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullah guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo xiiso badan waa inaga intaa waxaa barnaamijka igala qayb galay walaalaha faysal xasan iyo nuur cali warsame anigana waan idila socodsiinayey waxaadna si toos ah inooga dhegaysanayseen xarumaheena wilaayaadka islaamiga ah intaaynu barnaamij ka la mid ah ku kulmi doonno waxaannu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu